oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna cawayska washington qodobada aan idinku hayo waxaa ka mid a reer dhan oo yar iyo weyn rumuudkii tiifiga isku haysta si mid kastaaba janalka uu jeceliya u daawado hm waxaa kaloo aad maqli doontaan sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto iyo qodobo kale waa caawa iyo cawayska aan ku bilaaba ee dhegaystayaal waxaa barnaamijka cawayska washington la soo xidhiidhay wiil soomaaliyeed oo degan dalka norway sida uu ii sheegayna wax ka dhiga mid ka mida dugsiyada dalkaasi axmed wuxuu ii sheegay inuu saluugay dhaqamada qaar ka mida qoysaska soomaalida ee qurbaha ku nool waxaanu jeclaystay inuu inala wadaago murti dhaqanka soomaalida ku salaysan oo uu odayo hore uga soo joogay axmed kusoo dhowow barnaamijka magacaago dhammaystiran iyo magaalada aad ka joogto dalka norway axmed ciise oo jooga wadanka norway magaalada trondheim bartamaha bartamaha norway caawa waxaan rabay inaan la wadaago barnaamijka caweyska xigmad yar oo aan runtii markii aan la arko yurub aan nimid aan ka weynay inaysan haba yaraatee dadka soomaalida ay ka maqanta ama dhalinta soomaalida sababtoo waxaad arkaysaa ard dhamayntii oo soo gelaysa dhowr iyo toban jir halkaan kusoo gashay ay ku qaangaartay ku weynaatay oo aan haba yaraatee dhaqan iyo murti midna aanan dhaqanka soomaalida kahayn haddaba marka waxaa jirta qiso yaroo xusuus ugu dhalisay oon jeclaystay in dadweynuhu ay la qaybsadaan waatay bal qisadaasi nooga dhaca oday baa wuxuu arkay inan inankiisu uu yara nin la tashanaa aabihii unan ahayn guurdoonna u yahay inankiibuu yaraa xoogaa wuxuu arkay in qayb madax adeegay guurkiisa ama tala inuu adag wax aabihii wax ka siiyo ama talada laftiisa wax ka weydiiyo inankiibu wala hadl wuxuu yidhi aabow kolley ila tashan maysid guurkaada igalaigala-igala matashanaysid waxaan rabaa inaan saddex dardaaran aan hablaha soomaaliyeed kuu sheego saddexdaas inaan inaada guursan aabow bal ishee buu yidhi wuxuu yidhi hadday saddexdaas tilmaamood tilmaamaha saddexdaas ay leedahay buu yidhi gabadha ha guursan aabow hadday bugta buu yidhi ha guursan hadday buka doontana ha guursan hadday celis taqaana ha guursan wiilkiibaa su-aashii ku socoshay yuri aab bug gabar bugta waaba garan mid buka doonta maxay tahay buu celista waaba gartay odaygaa wuxuu gartay wiilkii inuusan la garan markaasuu aabow ma aadan garane miishe saddexdaa ma aadan garan buu yidhi haddaas garatase bushi ma ii sheegi kartaa buu yidhi wiilkaba dhinaciisa markaasuu aabo waa qof xanuunsan aabo xanuunka saa u taqaan maahan buu yidhi xanuun wuxuu yidhi aabo waa bukad waa bugtaa waa gabar aanan go-aan lahayn buu yidhi go-aanka keligeed aanan goosan karin aabo buka doontaana waxa weeye gabaraan waalidka dhalayba lakala la kala haayo oo la kala celinayo oona aan dhaqan lahayn taana way buka doontaa celiska taqaana aabo waa gabar aanan af celiska taqaana oo muran badan aabo saddexdaas ba guur sidii buu ugu macnayay hadda marka lafteedu tii lafteedu hablaha soomaalid waxaa laga rabaa nin saddexda laftiisa tilmaamood leh inuusan guur galinay gabar soomaaliyeed kaasna guursanna saddexdaas tilmaamood leh marka gabdhihii garanay raggii iyaga raggi raggii baa salayii laakiin tanu lafteedu waxaan aragnay gurigii laftiisi oo gurigii maanta dhisan oo laftiisu ninkii ragga laftiisi la gurigiisa go-aanka uu kula qaybsanayo maanta saaxiibkii ama dad aanan gurigiisa dhaqankiisa aanan dan kalahayn tii shalay lagala hadlayo ninka reer miyiga ahi odaygii soomaaliga ahi miyiga ku dhaqnaa wiilkiisa uu kala dardaarmaya waa gabar osaan go-aan keligeed lahayn ayaa maanta taal yurub markaad timid waxaad arkaysaa wiilkii gabadhii cudurkii shalay lagu tuumi jiray ayaa welishii ku dhaca oo raggii raggii baa qaba tii baa raggi qabaa
sidee u qabaan marka rag waxay qabaan inankii waad arkaysaa reerkii dhaqayo laftiisa gurigiisa tala dadkale kula soo taladi dadkale la wadaaga la wadaagayo gabadhiga soomaaliyeed ha guursan laftiisu wiil waalidka dhale lafteedu aan wada joogaan yurub oo meel wada joogaan haddana la kala hayo laftood oo se bered kale yihiin
haatana waa arrintii aan idiinsii tibaaxay ee reerkii rimuudka isku haystay wakhtiganaynu haatan ku jirno waxaa badi dadweynaha caalamku isha ku hayaan tartanka koobka adduunka ee ka soconaya dalka baraaziil qoloba xilli ay u tahayba goorta ay ciyaartu soo gasho dad badan ayaa xiiseeya in wax kale aan telefishinka laga daawan iyadoo ay taasi barbar socdaan musalsallo ama filimaan ay dhallinyaradu xiisayso gare oo qoysaska qaar qof kastaa wuxuu ku dagaalamayaa inuu daawado waxa uu xiisaynayo haddaba abwaan cali xuseen soomaali oo ku sugan magaalada baran ee gobolka sanaag kana tirsan dhegaystayaasha barnaamijka caweyska washington ayaa maanso kooban oo uu ugu magacdaray rumuudkii reer mooge waxa uu ku eegayaa qoys murankaasi ka dhex aloosan yahay howl adduunna aad moodo inay telefishinkaasi camal ka dhigteen yar iyo weyn abwaan cali kusoo dhawow barnaamijka maansadaasina nooga dhawaaji waa mahadsan tahay walaal waxaan joogaa magaalada baran ee gobolka sanaag walaale maansada rimuudka reer mooge waxa weeye maansa aan ku eegayo mooge waa ninaan warhayn reer mooge marka waxay isku haystaan rimuudkii t v-ga kanaladiisa lagu bedbedeli jiray dabadeedna kaasaa laysku haystaa laba wiil iyo gabadh iyo odaygii oo isaguna markii dambe uga adkaaday baa rimuudkaa iska haysta oo nin kasti wuxuu rabaa wuxuu isagu daawan lahaa inuu geysto waa tahay bal markaa abwan cali bal noogu dhufo markaa maansadaasi rimuudka reer mooge waa yahay waa mahadsan tahay maalin aan fogeyn oo maqaariib xilligu yahay yaan mooge odayga ah muraad aan ka yeesho sii marcaan isiriyo minantiisa aan tegi maqsinkii markaan galay mid yar baa dhex joogo malahayga tobankii muddo shani u dheeray midigtaan u fidiyo inaan yahuma nabadba odaygii ma maqan yahay magacaase baan iri jawaab igu munaasiba salaan iima maginine sidii mow dilaayiyo loo sheegay meleg buu makhadada jiqlaysto madaxana qabsadayo indhahana maqiiqo maskaxdana dhammaanteed dhala meel agtiisa ah ka murmaysisiiyo muhiim anigu lama noqon mar danbuu xaggaygii midhir soo jalleeco martiiyahow ayuu yidhi mar dhow buu duqii iman meeshaas fadhiiso annahay mashquuline fidinkani macaano shaaruqkhan matelayaan muxibiyo jacayl iyo u qabaa murqaano eh meded aan u daawado intuu mahsanaabaa mid isaga ka madax roon maqiiqanina noo timi waryaa muuse bay tiri malihiba rimuudkani ani midigta ii saar hindigaagan madaxa ah ma doonayo aniguyo mexican ayaa jira soo gelaya meri dhow aan wada mafsuudne meeshiisa baan geyn wuxuu yidhi miskiin yahay maalaa yacniga oo mexikaanka lagu falay magacayga iidaa hamalayn rimuudkani midaan caawa bixin karo maqsinkana bal noo dhaaf martibaaba jooge muran iyo dagaal baa ka bilowday meeshii anigoo maslaxad iyo maarayn ku jiraba mid kaleeto soo galay maxaa jira ayuu yidhi warkii baan u mariyo intuu madaxa taago marmarooshi foolku rimuudkii madoobaa ka marooshi inantii naamuuf ayuu yidhi orod soco maraan yahay masax guriga saasoo weelka maydh wax lagu cunay misna kii yaraabuu beerkaa ka mudayo bergigaa ku dhegayo umaguuji dhinaca martiiho ayuu yidhi maraykaani firinoo maliixaan inoo geyn macduur yahow carbay tiri harkahanba meelgow musanowgii badayo ismaandhaaf dhammaan iyo waxa dhacay ismari waa xaajadoo mur noqotaa duqii mooga soo galay mid kastiba gartiisii rimuudkuu marsadayo anna maragnuquu yidhi wax ma dhaamin odayguye maqala buu ku yidhi hoy t v-ga meeshani midkiin muusan dhiganoo anaa maalka bixiyo muusigiyada hindiga oo loo macneeyay ubadkiyo mexikaankan dheero maal ka dhiga haweenkiyo uma dhigan maraykane ciyaaraha macaan iyo jambiyoonka mudan iyo meesi iyo raggiisaan kolkan soo murqaamo majin iyo bar soo leqo madadaalo daawo ku mafsuud isiriyo la geen maayo meel kale mar isii rimuudkani maqsin baan ku xidhanoo midkiin ma arki doona ordoo gala magaalada qof kastaaba maankii maa weelo raadsada saa maaha baan idhi ummad yahay maroorsani waxaa maal adduun iyo manfac aakhiraad iyo midha aan dhalayn baad dhammaantiin ku muranteen muhiim aada u aragteen ordoo meherad yeesho waa macduun waktiga oo mawlahayna aakhiro meeshaad ku lumiseen maalinku waydin weydiin odayahow mas-uulkii loo maleeyay gabay iyo ubadkani masaxanoo aayaha madoowow horta yaa idiin maqan waa su-aal intaasaan ku gebagabeeyey maansadii rimuudkii reer mooge runtii alla ilaahay reerka dhan ee bilaa camalkeeda adiguba la yaabtay raggii hore hadday arki lahaayeen waxay odhan lahaayeen waryaa geelka reeba u dira reerkan wada camal la-aantu hayso waa sidaa wey aad baad u garanaysaa dhaqanka waa mahadsan tahay wala
waa tahay dhegaystayaal haatanna waa sheekadii adeegto iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waxaase igu maqaalo ah in caawa maxkamad la soo taagayo cabdigiinan tacaarcaariyey iyo dhakhtarkii ku caawiyey
gaashaanlihii waxba ma daahine tilmaantii maryan intuu qaatay buu cabdi in la soo xiro amar ku bixiyey cabdi oo shaqadiisii jooga ayaa laba askari inta u timid ku yidhaahdeen jaalle waxaa lagaa doonayaa saldhigga booliska ee inamari cabdi waxna fahan si uu yeelana uu garan waayey aad buu u naxay meeluu wax ka yidhaahdo ama wax ka qabtana wuu heli waayey arag inay ka gamboon tahay meel uu qabadsiiyana ka tagan tahay wuu iska soo raacay sidii owr hayinahoo hoggaan lagu wado sidii loo soo waday baa inta hadallo laga qoray meel la fariisiiyey intiiba waxaa loo cibdiray maryan waa la keenay mar alla markay iridda ka soo gashay oy indhaha ka qaaday bay naxdin iyo ciil qallali gaartay sidoo kale waxaa isna dhulku la wareegay cabdi oo qaadan la'aa maryan oo weli meelaha tuxtuuxaashinaysa gaashaanlihii iyo qareenkiiba way fadhiyeen waana loo jeeday qaraxa dhacay iyo sida laysku gartaye loo kala naxay cabdi baa hadalkii loo diiday maryanna waxaa la weydiiyey inay cabdi garanaysa iyo in kale markaas ayay ku caddaysay inuu ahaa ninka inta uurka u buuxshay sidaa u galaye cidlada tuugtu ka ugaarsatay dhigay dib ayaa la isaga celiyey isla maalintiina waxaa la goostay in maxkamad dacwadda la geeyo qareenka iyo gaashaanluhuba waa diyaar dacwadii oo madaxyo badan leh baa lagu soo shubay maxkamad dhextaashu waa maryan dhan waxay ka cuskanay tuugta dhanka kalena cabdi iyo takhtarka labadooduba isma oga oo mid waliba mar gooni ah baa inta baabuur lagu sii qaaday meel la fariisiyey tuugtii sidoo kale maxkamadda iyada horaa loogu sii sheegay arrinta oo diyaar bay u ahayd mar unbaa cabdi iyo takhtarkii iska ilbidhaansadeen maxkamaddii dhexdeedii aad bay u qoomameeyeen walowba ayan ismaqal diliddayan maryan dilin maalintay awoodda u lahaayeene ee cisbitalka u tiil iyadoo maxkamadii dib loo dhigay ilaa iyo waqti aan la aqoon wixii la xukumi karayna la xukumay kuwa sugayeyna cabdi iyo takhtarka ahaayeen baa laga soo wada dareeray dadkii soo shumayey waxay aad ugu ciilqabeen cabdi iyo takhtarka oy u wada arkayeen inay dembiilayaal wax kale iska badaayo toogasho astaahila ahaayeen cabdi markii hore maxkamadda la keenay waa gariirayey ha yeeshee markuu arkay in garsooruhu yahay ninuu isku hubo ayuu hoos ka farxay qayladuu lahaa samayna isaguu u daystay maadaamaan iyaga waxba u kala socnayn maryan ilaa iyo hadda waxaa haya gaashaanlihii oo isagu haynteeda aan waxba ilaa iyo hadda dan gaara ka lahayn ee aadminimo wado gaashaanlihii iyo qareenkii may seexane waxay dabagaleen iskuna soo dubarideen dacwad meelmar ahoo si walba ugu cad nimanka waxaa kaloo jirtay inayan dembiilayaashu xirrayne dibadda iyo shaqadooda joogaan taasoo loo yeeri doono marka loo baahdo arrimihii baa isi sii dhex mirtay oo gaashaanlaha iyo qareenka nagnag lahaa waaba loo dabreeyey armayba iyaga ku rogmataa iyagoo maalintii dambe iska dhigaya raggay u meelmari doonto bay weydiisteen in dacwaddii la isugu yimaado waa la yeelay ha yeeshee garyaqaankii garyaqaan kaloo uu ku kalsoonaa buu arrintii gal yidhi si aan isaga loo tuhmin wuxuuna noqday dhegayste subaxii dambea iyadoo laysu wada micyelisanayo maxkamaddii la furay qoladii dacwadda wadatay baa la weydiistay inay soo gudbiyaan warbixintooda iyo doodday wateena ugu dambaysay qareenkiibaa istaagay wuxuu qaadaa dhigay sida dadkani dembiilayaal u ahaayeen wuxuu keenay meel allah meeshay raad iyo cirib dhigeen iyo siday u waxyeeleeyeen miskiintaas wax kale iska daayo wuxuu soo helay goobtana keenay waraaqihii daawada loogu qoray iyo diiwaankii lagu qoray maalintay qallayde in cisbitalka la dhigo inta markii hore loogu talagalay haddana islamarkiiba laga saaray markii uu waxaasoo dhan qaadaadhigayey ayaa dembiilayaashii indhuhu soo baxeen oo ay quusba gaareen qareenkii oo dhididka ka baxaya aad moodo biyo in lagu shubay aadna u daalan baa ku soo gunaanaday marka iyadoo arrintu sidaa u caddahay horayna ay u caddayd inkastoo dib u dhigteen dacwad aan waxba u muuqan in dib loo dhigo waxay ila tahay oon ku talin lahaa in hadda dhaqso loogu dhawaaqo dembigay galabsadeen xabsigana loo taxaabo iyadoo dib loo cuskanayo garyaqaankii iyo kaaliyayaashii sii iibsanaa ayaa inta si ka jab ku jiro u qoslay waxa uu garyaqaankii yidhi haye idinku maxaad ka leedihiin dacwadda la idiin haysto cabdi baa istaage oo yidhi waxaan ka leenahay ninkan qareenka isku sheegayaa uu isku buuqaye wax war ahuu hayaa ma jiro been buu rabaa inuu gado waxaan filayaa inuu ama jiran yahay ama madaxa looga jiro ama intuu lacag qaatay iyada qaylo been ah ku bislaysanayo taasi waaba gartii hadduu risaq raadis yahay midda uu leeyahay wakhtigaas bay cisbitaal waxgeeyeen anigu maba joogin waxaan jiray markaa uu magacaabayo itaaliya maragna waan haystaa midda kale takhtarkan inaan dibadda isku aragna maahee weligay shaqo ama daro kale oo gaara isaguma aanu iman marka anuu hadalkii badiyey waxcaddayna uga dan lahaa waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa inay u fiiro lahaato waxaas oo kale iyo dembiyada laysu samaynayo
toddobaadka dambe ayaynu dhegaystayaal halkaasi kasii ambaqaadi iyo weliba fadhiga maxkamadda ee xiga kan caawa markhaati beenaaluhu adkaaday guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeennii caweyska washington waa naga intaa inta aynu toddobaadka dambe hadahan oo kala kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ramadaan kariim